الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو اصدق القائلين يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات ee walaalayaal mowduucan wuxuu ku saabsan yahay fawaa'idka soomka faa'iidooyinka saa'imku helayo qofka sooman ama dadka sooman ay ka helayaan soomka mar haddii ilaahay soonkii ina ku faral yeelay oo faradnimadiisa inoo caddeeyey sida aayadda qur-aanka ah ilaahay inoo ku sheegay subxaanahu wa tacaala ee ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow kutiba calaykum waxaa dushiinna lagu faral yeelay ee lagu dul qoray assiyaamu soom baa dushiinna lagu faral yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii looguba faral yeelay kuwii idinka idinka horreeyey oo ummadihiina ka horreeyeyna soom baa lagu faral yeelay soomkaasi ma bisha ramadaan buu ahaa mise soon kale waxaa la leeyahay bisha ramadaan ummaddan baa lagu khaas yeelay laakiin xagga faralyeelidda unbaynu ka sinnayn oo iyagana soom baa lagu faral yeelay ramadaankana ummaddan muxamediyada baa khaas loo siiyey markaas lacallakum tattaquun soonkaas la faral yeelay markaad la timaadaan hadda waxaa mudantihiin inaad dhowrsataan cabsataan xumidii inaad iska ilaalisaan soomkaasi waa soom dhib yar ayaama macduudaat baa ilaahay leeyahay waa maalmo kooban oo tiro u saaxiib ah oo qalaa'il ah oo yar waa soddon beri ama waa sagaal iyo labaatan beri hadda intii bishu noqoto markaa soomku fawaa'id tiro badan ayuu leeyahay soomku xagga sharciga waxa weeyaan al-imsaaku can almufdiraati min alfajri ilaa guruubi اshams biniyatin makhsuusa soomku waxa weeyaan in laga afhaysto waxyaalaha qofka afuriya ee soonka xumaynaya laga bilaabo waagu markuu beriyo fajarka haanigaah ama fajarka saadiqah ilaa qorraxdu ay ka dhacayso laga hubsanayo qorraxda dhicitaankeeda intaas u dhaxaysa waa inuu qofkii wixii wax afurin lahaa iska ilaaliyo weliba iska imsaa keliya maahe waa biniyatin makhsuusa oo waa in niyana la helo qofkii uu niyeysan yahay soomkii oo cibaadaadka niya lagama maarmaan ah markaa fawaa'idka soomku waa badan yihiin qayb ka mid a haddaynu tilmaanno waxaa ka mid ah in laga helayo soomka sixatuuljismi caafimaadka jirkaa laga helayaa jirkaa caafimaad ka helaya qofka binu aadamkaa jirkiisa ayaa caafimaad markuu soomo u siyaadaya oo ka helaya sababtu waxaa weeye markii qofku koob iyo toban bilood calooshiisa cunna ku dhacaysay ee sharaab ku dhacayey wuxuu u baahan yahay xilli cunnadaasay ka hakato oo u ka soomo bishaa ramadaan baa markaas bishii labiyo tobnaad kow iyo tobankii hore markuu wax cunayay soomkii la faral yeelay markaas acdaadiisii calooshii markay gaajooto acdaadii iyo xubnihii kale ayaa nashaad helaya haddii calooshu dheragtana acdaada kale waxaa ka yimaada baa layidhi inay maaragtay kibir iyo macaasi iyo shahwaad iyo xumaan ay maaragtay u hanqaltaagaan ama ama acdaadu samaysaba marka waxa weeyaan shay kastaaba wuxuu u baahan yahay xilli uu fatraa ama zaman uu nasto oo mishin mishin ah ama ashyaada waxshiidda marka caloosha waxay u baahan tahay xilligaas inay fursadaas hesho cunnada ay ka joogsanayso ayib waxaa kaloo ka mid a fawaa'idka soomka kasru nafsi waa faa'iido labaad nafti in la jebiyo oo laga adkaado oo laga qadiyo cuniddii cabbitaankii waxyaalihii ay ku raaxaysanaysay waxaa faa'iido saddexaada qahru shaydaan oo laga helayaa soonka shaydaankii oo la qahro oo laga adkaado sababtoo ah shaydaanku dooni maayo qofku inuu soomo oo uu maaragtay naftiisa ka adkaado waxaa kaloo laga helayaa oo faa'iido afraad ah diibulfami cinda allaahi tacaala qofka afkiisu inuu mid diib ah oo udgoon oo wanaagsan uu noqdo ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala saa'imka ah ee sooman waxaa faa'iido shanaada safaa'u lqalbi qalbiga qofka inuu saafin noqdo nadiif noqdo iyana waa faa'iido kale waxay noqonaysaa faa'iidada lixaad qufraanu dunuubi dunuubtii in laga dhaafo oo laga tirtiro qofka saa'imka ama dadka saa'imiintaa ilaahay dembiga ayuu ka tirtiraa subxaanahu wa tacaala soonkaasaana looga tirtiraya waxaa kaloo ka mid ah ee faa'iido toddobaad ah cadiimu ulajri ajarka weynankiisa oo ajar weyn iyo thawaab weyn ayaa la siinayaa waxaa kaloo faa'iido sagaalaad ah culuwu almansilati fi alaakhira in mansilo weyn iyo derajo sarraysa aakhiro la siiyo dadka saa'imiinta ah iyo qofkii soo soomi jiray waxaa kaloo faa'iido kala alitisaafu biwasfi almalaa'ika malaa'igta tilmaanteeda inuu ku tilmaamnaado oo ku sifoobo malaa'igtu wax ma cunaan waxna ma cabbaan marka intuu sooman yahay qofku halkaasuu shabbahaad iyo tashbiih kala leeyahay malaa'igta oo isaguna waxna cuni maayo waxna cabbi maayo waxaa kaloo faa'iido sagaalaad ah alqurbu min allaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qofku u dhowaado oo soomkaas iyo daacadaas ugu dhowaado iyaduna waa faa'iido kale xikamta iyo fawaa'idka ku jira soomku waa badan yihiin waxaa ka mid oo faa'iido tobnaada annahu soomku xafiidun lisaaxibihi min aldalaali fi ddunyaa soomku wuxuu ka xafidayaa saaxiibkiis adduunka marka la joogo inuu dhumo oo baadiyoobo ayuu ka ilaalinayaa wa min cadaabi annaari fi alaakhira waxaa faa'iido koob iyo tobnaada soomku inuu ka ilaalinayo saaxiibkii soomi jiray naarta iyo cadaabka aakhiro dhexdeeda inuu ka ilaalinayo oo aan qofkaan la cadaabayn mar hadduu awaamirtii rabbi qaatay cunnadii ilaahay ka xarrimay iska daayey soo soomay markaa soomku waa cibaado oo ilaahay khaas ku ah oo aan cid aan rabbi ahayn lagu caabudin oo ilaahay oo keliya subxaanahu wa tacaala u khaas ah oo u gaar ah waxaa kaloo soomka fawaa'idkiisa ka mid ah inuu yahay soomku mufarrixun lisaaxibihi fi ddunyaa waalaakhira inuu saaxiibkiis ka farxinayo adduunka iyo aakhiradaba adduunkana farax buu ku leeyahay aakhira markuu tagana ajar weyn buu helayaa waxaa kaloo faa'iido kale ah faa'iido labiyo tobnaad raaficun lidikrihi calaa ru'uusi alashhaadi qofka saa'imkaa magiciisa iyo maamuuskiisa kor loo qaadaya khalaa'iqdoo dhan meesha joogta baa la leeyahay aaway kuwii soomanaan jiray markaasaa halkaas qofkii soomi jira u hanqaltaagaya oo loo yeeraya oo la maamuusaya waxay noqonaysaa faa'iido saddex iyo tobnaadi soomku inuu yahay jidhka mid macnaha xanuunno badan uu kaga buskoodaan oo qofka sooma oo cunnada iska tartiibiya oo cunnada ka sooma oo caloosha cunnada ka yareeya xanuunno badan oo dadka kale ku dhaco cunnada iska badiya ku dhaca ayuu isagu ka caafimaad qabaya waxaa kaloo ka mida fawaa'idka soomka inuu ajar weyn macnaha ajarka weynaynayo ajar weyn lagu helayo ilaahayna inuu qofka u dhowaynayo subxaanahu wa tacaala xadiid baa wuxuu ahaa ummaddayda waxaa la siiyey bisha ramadaan shan shay oo nebi iga horreeyey aan la siinin shan shay nebi iga horreeyeyna aan la siinin amaa waaxidatun mid ka mida shantaas fainnahu idaa kaana awalu leylati min shahri ramadaan habeenka ugu horreeya bisha ramadaan markuu ahaado ayaa ilaahay yanduru allaahu casa wajalla ilayhim ilaahay baa fiirinaya addoommadiisii macnaha waa fiirin khaasa waa nadra raxma eegid naxariis ku dheehan tahay weeye markaa qofkii il raxmadle ilaahay ku fiiriyo waman nadara allaahu ilayhi eegma naxariiseed ilaahay qofkau ku eegana lam yucadibhu abadaa ilaahay ma cadaabo weligeed naxariistii baa u sabaqday naxariis ayaa lagu eegmooday oo lagu daymooday taasi waa mid midda labaad ee shantaa ka mid a waxaa weeyaan afkooda khaluufka ama loonka ma garanaysaa qofka saa'imkaa laga dareemayo oo khaluuf afwaahihim markay galabaysaan xoogaaga qofka laga dareemayo adyabu cinda allaahi min riixi ilmisk ilaahay agtiisa waa ka wanaag badan yahay oo ka udgoon badan yahay miskiga binu aadamku jecel yihiinoo waxay ursadaan ugu udgoonka badan arrinta saddexaad fa ina almalaa'ikata tastakfiru lahum fii kulli yowmin wa leyla malaa'igta ilaahay baa u istikfaar dalbaysa dadka sooman hameen iyo maalin kasta waana maqbuulo oo istikfaarta malaa'igtu mu'miniinta ay u istikfaar dalbayaan waa maqbuulo weeye arrinta afraadi fa ina allaha casa wajalla yaamuru jannatahu fayaquulu lahaa ilaahay jannadiisoo amraya wuxuuna ku leeyahay istaciddii watasayinii licibaadii diyaargarow jannadiiye isqurxi waxaad u diyaargarowdaa oo isku qurxisaa addoommadayda wanwanaagsan waxaad degdegay soo dhowaatay an yastariixuu min tacabi addunyaa adduunyada nooggeedii iyo daalkeedii inay ka soo raaxaystaan adduunka ka soo tagaan halka yimaadaan ilaa daarihi wa karaamati yimaadaanoo la maamuuso marka jannadii baa isku diyaarinaysa addoommadaa wanwanaagsan meeshay ka degi lahaayeen cajaa'ibtii la siin lahaa wixii lagu maamuusi lahaa arrinta shanaade hameenka ugu dambeeya markii la gaaro bisha ramadaan gafara allaahu lahum jamiica ilaahay baa u dhaafaya dhammaantood dadkii saa'imiinta ahaa markaasaa nin ka mida dadkii meesha fadhiyey wuxuu yidhi hameenka noocaasa oo dadkoo dhan loo dhaafayo ahiya leylata alqadri ahiya leylatu lqadri yaa rasuula allah ma hameenkii leylatulqadrigaaba markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa maya hameenkaani waa kameen kale oo waa muwaadan arag buu yidhi kuwa shaqaalaha say u shaqaynayaan markay shaqada dhammaystirtaan ee camalkii loo diray ay dhammeeyaan in joornaatadooda iyo ujradoodii loo oofiyo oo kaamil lagu siiyo qofkii markuu shaqadii kuu qabto haddana shaqadii loo diray bay dadkan qabteenoo bishii ramadaan markay soo dhammaystireen ee habeenkii ugu dembeeyey la marayo markaasaa loo oofinayaa abaalmarintoodii dembi dhaaf baa la siinaya raxmad baa lagu fiirinaya qurbi min allaahi alle oo xaggii u dhowaadaan bay helayaan leylatulqadrigiina waa u dheeraad xadiidkaas imaamulbayhaqi ayaa wariyey imaamu axmedna wuu wariyey imaamulbazaarna wuu wariyey ayib markaa soomku nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxadood labadaa farxadoodoo uu farxayo oo maxay yihiin midda hore idaa afdara farixa markuu afuraayo qofku waa farxayaa wuxuuna ku farxayaa soomka ilaahay u soo taam yeelay iyo cunnada xalaashaada uu ku afurayo iyo ma garanaysa cibaadada u kaamilka noqotay iyo camalka uu soo gutay ayuu ku farxayaa wa idaa laqiya rabbahu farixa bisawmih markuu qofku rabbigii hadhow la kulmana waa farxi labaadoo isaguna waa farxayaa wuxuu ku farxayaa waxa weeyaan hawaabka iyo abaalmarinta laga siinayo soomkii adduunka uu soo soomay taa ayuu ku farxaya imaamulbukhaari iyo imaamu muslim baa wariyey xadiidka iyo aa'imo kale marka waxa weeyaan dee qofka saa'imkaay hawaabkaa weyn ayuu helayaa fawaa'idkaa tirada badan ayuu helayaa nebigu waa isaga ilaha calayhi salaatu wasalaam kullu camal ibni aadama yudaacaf ibnu aadamku camal ou la yimaado dhammaantiis waa loo laalaabaya alxasanatu cashru amhaaliha xasanadu waa toban jibbaarkeed xasanadu halkii xasano toban jeer baa ugu yaraan loo jibjibaarayaa ilaa sabci mi'ati dicfin ilaa toddoba boqol oo jeer loo laalaabo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala xadiidkaa xadiidu qudsi weeye ila asawma soomka mooyaane oo laalaabkiisu isagu wax la ogaan karo oo malaa'igta iyo binu aadamku ogaan karaan ma aha fa innahu lii soomku anow ii ahaaday wa ana ajzii bihi anaa ka abaalmarinaya ee qofka saa'imka ahaa anigaa xaggayga ka jazaynaya macnaha camal kasta ilaahay baa abaalmarintiisa bixinahayee waa jazo dheeraada iyo maamuusid khaasa iyo soo dhowayn ka badan acmaasha kale maxaa yeelay yadacu shahwatahu wa dacaamahu min ajli qofkan saa'imkaa shahwadiisii iyo dacaamkiisiiba aniga dartayba uga soo tegey naftiisiibuu ka adkaaday naftiisu waxay ishtahaynaysa buu ka celiyey waa soo soomay liajli haadaa markaas anaa tawallinaya abaalmarintiisa malaa'igtaan loo dirayn cid kalean loo dirayn ilaahay baa subxaanahu wa tacaala jazahaas bixinaya ayib xadiid kale ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu bishaareeyey dadka saa'imiinta wuxuu ahaa saxaabiga saha la yidhaahdaa xadiidkaa laga wariyey nebigu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi inna fi ljannati baaban jannada dhexdeeda waxaa ku yaalla albaab albaabkaasoo yuqaalu lahu rayaan magiciisana waxaa la yidhaahdaa rayaan maadaama dadka saa'imiinta ah ay soo haraadeen oo soo gaajoodeen albaab boor ay ku qoran tahay rayaan waa albaabka laga webxo oo laga cokanaado oo haraad la arag albaabkaas bay gaar u leeyihiin dadka saa'imiinta yadkhulu minhu asaa'imuuna yowma alqiyaama nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam kuwa saa'imiinta ayaa ka gelaya maalinka qiyaamada laa yadkhulu macahum axadun hayruhum macooda ma gelayo cid kaloo raacaysa ma jirho axad raacaya ma jiro iyaga aan ahayn keligood baa khaas u leh maxaa la dhahayaa yuqaalu waxaa la dhahayaa ayna asaa'imuun away kuwii saa'imiinta ahaa ee soomi jiray fa yadkhuluuna minhu markaasi halkaa ka gelayaan dadkii aan soomi jirin ee soonka iska afuri jiray cudurdaarla'aan cunnada xaaraamtaa cuni jiray iyagoo hawshaas waxba ka heli mayaan ajarkaas iyo thawaabkaas ma laha maamuuskaas shaqa kuma laha cunno xaaraanay adduunka soo cuneen sharaab xaaraamay soo cabbeen waxa weeye xurmadii bisha ayay ku tunteen naftoodii bay ka adkaan waayeen soor xaaraana ayay macnaha waxa weeyaan soonqaadkii soo cuneen markaasaa iyaga aysan halkaa waxba ka gelaynin faidaa dakhala aakhiruhum nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam qofka ugu dambeeya ee dadkii soomanaa kan ugu dambeeyaa markuu albaabka ka galo uqliqa waa la xirayaa albaabka falam yadkhul minhu axadun axad kale oo ka soo gelaya ma jiro intii soomanayd baa halkaa isku arkaysa ee isku bishaaraysanaysa ee thawaab iyo abaalmarin ka helaysa qof kalena ma soo gelayo imaamu albukhaari ayaa wariyey imaamu muslimna waa wariyey imaamu nasaa'ina xadiidka wuu wariyey bal haddaba fiiri walaalayaal sharafta intaa leeg iyo qadarinta intaa leeg yaa iska leh dadkii soo soomay baa iska leh amarka ilaahay kuwii qaatay baa iska leh xaaraamta qofku kuwii iska ilaaliyey baa lagu abaalmarinaya allahu akbar markaas daartaan waa iska daaru dunyaa waa iska daar liidata waa daar dhammaanaysa mar hadday sidaa tahay waxaa la rabaa inaad sahay iyo zaad halka aan ka qaadanno si aan rabbi markaan hor tagno aynu halkaas uga helno bishaaro iyo thawaab jaziiloo weyn si halkaa looga helo nebigu calayhi salaatu wassalaam saxaabi la dhihi jira abi umaama ayaa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah murnii biamrin yanfacuni allaahu bih rasuulka ilaahay waxaad i amartaa amar amarkaasoo ilaahay igu anfaco amar ilaahay igu anfaco ii sheeg oo ii amar deednana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam calayka bisiyaami fainnahu laa midla lah waxaad laasimtaa ee badsataa soomka maxaa yeelay fainnahu laa midla lah wax la nadiira iyo wax la mid ah ma jiraan waa xadiidka imaamu nasaa'i uu warinayo xaakimkuna waa wariyey waana saxiix yeelay marka waxa weeyaan wax la mida soomkii ma jiraan waa wax cajaa'iba camal kale oo loo dhigaa ma jiro markaa soomkii faralka ahaa markaad la timaadid xataa kii sunnaha ahaa baa badinaysaa waxaa weeyaan xadiiduu warinaya imaamu dabaraani iyo bayhaqi ayaa wuxuu ahaa acmaashu ilaahay agtiisa waa toddoba toddoba camal baa jira camalaani muujibaani laba camal waxbay waajibiyaan wa camalaani biamhaalihimaa laba camalna camal kastaaba waa isaga la midkiis waa masalkiis wa camalun bicashri amhaalih camalna markaad la timaaddo waa toban jibbaarkiis wa camalun bisabci mi'a camalna waa toddoba boqoloo laalaab wa camalun laa yaclamu hawaaba caamilih hawaaba caamilih laa yaclam hawaaba caamilih ila allahu caza wajal camalna cid og ma jidho qofka la yimid ajarka iyo hawaabka la siinayo ilaa allaha weynoo waaxidkaa mooyaane maxay kale yihiin marka acmaashaas labada camal oo wax waajibinaya waxaa weeye faman laqiya allaaha yacbuduhu mukhlisan laa yushriku bihi shaya wajabat lahu aljanna qofkii ilaahay la kulma isagoo rabbigii caabudayey camalkana u khaalis yeelay cidnana rabbi rabbinimada aan la wadaajin camalkaasi waxba waajibiyado qofkaa janna u waajibiyey mu'min muwaxidoo dhintay weeye iimaan buu ku dhintay camalka labaadoo isna wax waajibiya waxa weeyaan qofkii ilaahay la kulma isagoo ka gaaloobay oo u soo shirki sameeyey oo cid kale ilaahnimada la wadaajiyey oo rabbi aan maargaranaysa ah waxidinin isagana naar baa u waajibtay marka camalna janno waajibiyey camalna naar baa waajibiyey labadaa camali waa kuwaas camalka kale oo waxa weeyaan labada camaloo kaleoo mid kasta aballamidkii yahay qofkii xumaan la yimaada iyadii unbaa lagu abaalmarinaya haddaan laga cafin sayi'aadkii loo laalaabi mayo loo jibjibaari maayo qofkii damaca camal wanaag inuu la yimaado xasano iyo khayr buu damca inuu sameeyo laakiin ma samaynin waa niyeysay mana samayn isagana xasanaa loo qoraya labadaa camalna mid kasta waa la midkiisa oo qofkii xumaan sameeyana hal xumaanaa loo qoraya qofkii wanaag qalbiga ka niyeysay laakiin aan la imaanna wanaag baa loo qoraya ayib qofkii wanaag sameeya oo ficilkii ku daroo la yimaada isagu waxa weeyaan waa bicashri amhaalih waa toban jibbaar camalkii wanaagsanaaboo la yimid toban jeer baa loo laalaabaya ugu yaraan dayib camalna waa toddoba boqoloo jeer weeye laalaabkiisiyo qofkii xoolihiisa ku bixiya fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa waa loo laalaabaya hal dirham hadduu bixiyey waxaa looga dhigayaa toddoba boqol hal diinaar hadduu bixiyey toddoba boqoloo diinaar waxa weeyaan waa sadaqadii iyo fii sabiilillaahi wax lagu bixiyo bisha ramadaanna waa meesha ugu munaasabsan in wax la sadaqaysto in macnaha masaakiinta iyo muxtaajiinta la saacido dhibaatooyinka dadkay ku habsadeen in wax la taro agoommada in wax la taro in ma garanaysaa kuwa tuugsanaya wax la taro kuwa ma garanaysaa afurka u baahan in la afuriyo in macnaha khayraadka wax lagu bixiyo meesha ugu munaasabsan weeye oo ugu fadliga badan camalkii waxaa kuu haray markaas ugu dambeeyey oo hawaabkiisa cid ogaysan jirin allah mooyaane subxaanahu wa tacaala camalkaasi waxa weeyaan waa soomka cid og ma jiro qofka la yimid hawaabka uu mudanayo ila allahu casa wajal ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala markaa soomkii fadligaa badan buu leeyahay fawaa'idkaa tiro badanna waa leeyahay xadiid kalea wuxuu tilmaamaya imaamu axmed iyo imaamu dabaraani ay wariyeen alsiyaamu waalqur'aanu soomka iyo qur'aanku waxay u shafeecayaan addoonkay u shafeecayaan maalinka qiyaamada oo soomku muxuu leeyahay ay rabbi manactuhu aldacaama waalshahwa ilaahaydow qofkan anigaa ka manciyey dacaamkii iyo cunnadii shahwadiisii iyo wixii naftiisu danaynaysa anaa ka manciyey soonka aan uu isooman yahay darteed buu iskaga daayey ilaahu iga shafeeca aqbal qur-aankuna wuxuu leeyahay manactuhu annawma billeyli ilaahayow hameenkiinau iska seexdo anaa ka manciyey anuu i akhrin jiray waa igu tukan jiray wuu ma garanaysaa i akhrin jiray waxa weeyaan ilaahu iga shafeeca aqbal markaasay shafeecayaan waa laga yeelaya shafeecadii baa laga aqbalaya iyagii baa kuu doodaya iyagii baa kuu doodaya ilaa qur-aanku waxa weeyaan inuu xujo yahay waa xujo waxa weeyaan ama adou kuu doodaya xujatun laka wa calayk ama adou kuu doodaya oo kuu shafeecaya amaba adiga buu ku dacwaynaya kuwa qur-aanku u shafeeco oo u doodo allahayna ku daro markaa soonkuna waa sidaasoo kaleo isaguna qofkiiba u shafeecaya dadka saa'imiinta ayoo soonka u shafeeco allahayna ku daro subxaanahu wa tacaala soonkana allahayna ka aqbalo dayib marka waxa weeyaan xadiid kalea wuxuu tilmaamaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex qolo dacwadooda lama celiyo oo waxa weeyaan ducada ay ducaystaan lama celiyo waa mustajaaba waxaa ka mid a qofka sooman markuu afurahayo markaas bacda alafur iyo qabla alafur kulluh markuu afurayo wuxuu rabbi weyddiisto oo wanaagsan waa la siinaya qofka labaadi waa alimaam alcaadil imaam caadilah qof maamul haya xil haya kan ugu sarreeya iyo kuwa ka hooseeya kulluh qof meel madax ka ah iguna munaasabsantahay kan ugu sarreeya qof kasta meeshuu mas-uuliyaddeeda hayo caadil inuu yahay isagana waa la aqbalaya qofka saddexaad dacwada saddexaad oo la aqbalaya ducadaasi waxa weeye qofka la dulmiyey ducadiisa iyo allabarigiisa ilaahay waa aqbalaya yarfacuha allaahu fowqa alghamaam buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam daruuraha dushooda ilaahay ducadaas qofka la dulmiyey u kor qaadaya wayaftaxu lahaa abwaaba asamaa ilaahay wuxuu u furayaa samada albaabbadeeda qofka la dulmiyey la gardaraysay la dilay ma garanaysaa la dhacay la dulmiyey waa wax aad iyo aad ugu badan dalka dadkaa noocaasoo saa loo dulminayo oo loogu gaboodfalayo oo laga xaqdaraysanayo waxa weeyaan ducadooda iyo habaarkay habaarayaan kuwii waxaas ku sameeyey waa mustajaabo markaas dulmigii baa inta batay baa haddee dadkaa la dhibayo dadkaa la dhibahayabaa markaas ducadoodii iyo rabbi tuugiddoodii baa haddee ilaahay baa ku dhaartay inuu aqbalaya inta la aqbalay baa markaa xal ballala'ya ilaahay muxuu leeyahy wayaquulu rab rabbi wuxuu leeyahy wacizatii wajalaalii cizadaydaan ku dhaartay weynidaydaan ku dhaartay laaansurannaka walow bacda xiin inaan kuu gargaaraa oo kuu gargaaraa walow wakhti ka bacdi ba allaha ka dhigay qofka la dulmiyey ilaahay waa u gargaarayaa ama ha loo soo dedejiyo ama ha loo daahiyo marna la halmaami mayo markaa dulmiga ha layska ilaaliyo ilaahay baa ku og qofka wax dulminayo lagugu dayn mayo waxaa kuugu dhibyar ciddaa dulmiday inaa cafis weyddiisatid aa hor timaadid xaqoodii u celisid dhiiggoodii siisid hantidoodii u celisid ilaahay ka cabsatid subxaanahu wa tacaala marka baaraka allah fiina wa fiikum waxaa loo baahan yahay inaan bishaan ka qaniimaysanno oo ka faa'iidaysanno acmaasha saalixaadka ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynu banino ducada waa layna ka aqbalayaa islaamkao dhanna u ducayno innaguna khayr ilaahay weyddiisanno mowduucaana intaana ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu